saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay dilo loo geystay laba ka mid ah ganacsatada soomaalida ee ku nool gudaha dalkaas dilkan ayaa si gaara ugu dhacay xaafad ka tirsan filibi oo ka mid ah degmooyinka hoostaga magaalada kibton waxaana ninkan soomaaliga halkaasi ku beegsaday kooxo huwaysan oo burcad afrikaan ah dilkii koowaad ayaa waxaa loo geystay cabdulaahi cilmi cawaale oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika wararku waxa ay sheegayaan in dilku u dhacay xilli uu cabdulaahi kusii jeeday goobtiisa shaqo sida ay soo xaqiijiyeen ila warajo soomaali ah dilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo laba maalmood ka hor ay burcad afrikaan ay dhaawac daran u geysteen haweenay soomaaliha oo lagu magacaabo saado taasoo ugu dambeyn u geeriyootay dhaawacii soo gaaray dilalka baraarka iyo kuwa qarsoodigaha ee loo geysanayo dadka soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa muddooyinkii dambe aad u soo badanaya dhowaan ayaheyd markii sidan oo kale dil iyo dhaawac loo geystay laba ka mid ah ganacsatada soomaalida ku nool dalkaas